subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax isniin ah sagaal iyo tobanka bisha sebteembar sannadka labada kun laba iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com saacadda afrikada bari waa lixda iyo barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah madaxweynaha galmudug oo al-shabaab ku eedeeyey inay dadka isku dirayaan islamarkaana isku hubaynayaan
si ay u fushadaan danahooda guracan iyo dhagartooda qotada dheer waxay ka shaqeeyaan inay beelaha isku diraan oo isku hubeeyaan xartaas isugu dhiibaan dadkeedna wadayaalhay soo dhex maraan waxay leeyihiin meel heblo god ka qod waxay leeyihiin meel heblo dhis maayo waxay og yihiin bulshadu meesha ay ka jirantahay ogyihin
waxaa kale oo aad maqli doontaan magaalada jigjiga oo uu ka furmayo shirweynaha wadatashiga bulshada deegaanka warbixin ku saabsan dhallinyarada wajeer iyo qodobo kale oo soomaalida iyo caalamka ku saabsan ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka duufaanta loogu magac daray viona ayaa axaddii shalay garaacday xeebaha koonfur galbeed ee jasiiradda bortorico halkaasoo ay duufaantu dhulka dhigtay baalayaasha korontada islamarkaana burburisay buundooyin iyo waddooyin dhowra boqolaal qof ayaa laga daadgureeyay meelo badan oo jasiiradda ka mid ah xilli heerka biyaha fatahaadda ay duufaantu keentay uu aada sare ugu kacay khubarada saadaasha hawada ayaa ka digaya in isniinta maanta ah ay suurtagal tahay in jasiiradda uu ka da-o roob mihigaan ah oo sababi kara fatahaado hor leh oo khasaare sababa madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa ku dhawaaqay xaalad deg deg ah oo la geliyey gobolka bororico oo ka mid ah jasiiradaha uu maraykanka leeyahay waxaa maanta lagu wadaa in magaalada london lagu aaso boqoradda ingiriiska queen elizabethka labaad oo sideedii bishan sebtembar iyadoo ay da-doodu ahayd lix iyo sagaashan sano jir dhimatay madax isugu jirta boqoro madaxweyneyaal iyo ra-iisul wasaareyaal ka kala socda caalamka ayaa maanta ka qeybgalaya aaska loo sameyn doono boqoradda khudbado iyo maamuus gaar ah oo boqortooyada britain ay leedahay ayaa loogu sameyn doonaa qasriga westminster abbey oo ka hor inta aanan la buddhigin xabaalo looga sameeyey xarunta boqortooyada ee windsor madaxda ka qeybgalaysa waxaa ka mid ah madaxweynaha maraykanka jo biden iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud dhegeystayaal warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qeybaha inooga haray idaacadeena saaka warkii caalamka ayaad dhegeysateen halkaaad nagala socotaanna waa v o a aan ku bilownay madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye ayaa sheegay in argagixisadu muddooyinkan dambe ay ku hulanayeen in ay reeraha isku diraan si ay u fuushadaan danahooda gaarka hadalka madaxweyne qoorqoor ayaa soo baxaya xilli deegaano ka mid ah galmudug uu ka socdo dagaal ka dhan ah al-shabaab warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa gaalkacyo ka soo diray waryaheena cabdiwaaxid macalim isaaq
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo ka qayb galay ee kulan ka dhacay dhuusamareeb ayaa qeybaha bulshada u sheegay in maleeshiyada al-shabaab ay bulshada ka dhex oogayaan colaad qabaayil walaalayaal hadda waxaa soo kordhay sidii qabaa'ilku ay dhibkaa isugu qabi jireen waxaa ku soo korortay argagixisadu hadda waxay ka shaqeeyaan inay beelaha isku diraan si ay u fushadaan danahooda guracan iyo dhagartooda qotada dheer waxay ka shaqeeyaan inay beelaha isku diraan oo isku hubeeyaan xartaas isugu dhiibaan dadkeedna wadayaalhay soo dhex maraan waxay leeyihiin meel heblo god ka qod waxay leeyihiin meel heblo dhis maayo waxay og yihiin bulshadu meesha ay ka jiran tahay ogyihiin maxay ka jiran tahay qabyaaladda iyo dhulkala riixashada iyo waxa qiyaaliga ah iyo waxaas beenta ah ay dadku ku mashquulsan yihiin bay ogyihiin meesha ay dadku la-yihiin bay ka abaarayaan waxay leeyihiin god qod waxay leeyihiin rehbal iska dhiciya waxay leeyihin saastaan qaada waa shaqo ay muddo dam- muddooyinkan dambe ku howlanaayeen
madaxweyne qoorqoor ayaa sababaha shabaab ay dabka colaadeed uga oogayaan deegaanada galmudug ku sifeeyey
waxay rabaan inaan dadku ayaga ku jeesan ee dadku ayagu isku jeestaan oy dhexdooda isku isku dhibaatoodaan hadda waxaan rabnaa inaad heshiisaan oo dhexdiina heshiisaan cadowga argagixisada arxanlaawayaashaana aad u heshiisaan haddii laa yidhaahdo
inkastoo kulanka madaxweyne qoorqoor uu dhuusamareeb kaga qayb galay uu ahaa mid lagu dhameynayo colaad laba maleeshiya beeleed dhowaan ku dhex martay deegaano u dhexeeya degmooyinka cabuudwaaq iyo cadaado haddana madaxweyne qoorqoor ayaa si weyn kaga hadlay dhibaatada maleeshiyada al-shabaab ay ku hayaan dadka deegaanada iyo sidii dadka deegaanada loogu baraarujin lahaa dagaalka ka dhanka ah maleeshiyada al-shabaab
waxaan rabnaa beelaha oo dhan haddii ilaah yidhaahdo inay u guntadaan sida haddaba laysu xilqaamay oo loogu istaagay oo markay dhibaatadoodii ay soo gaartay meel qof waliba uu ka hoyo waayo oo ka harsan waaye sida loogu qalab qaatay inaan maanta waxaan rabnaa haddii ilaah yidhaahdo reer galmudug meesha ugu dambaysa eh, dadka degan iyo kuwa cadowga meelaha ay joogaan hadda kaarla ku haya inay si siman dagaalkaas uga qayb qaataan dhagartooda iyo dhibaatadoodana aan uga fogaano ayaan doonaynaa haddii allah awoodin ogolaa
nuucyo kala duwan oo bulshada qaybaheeda ayuu madaxweyne qoorqoor tilmaamay in ay ka mid yihiin maleeshiyada al-shabaab islamarkaana loo baahan yahay in il gaara lagu hayo
dadka ay dhex marayaanna aad si gaara isaga ilaalisaan soona sheegtaan si loo qabto nabadoonnaa ku jira kuwo waxaa ku jira eh, ganacsato ah oo magac ganacsato leh kuwo waxaa ku jira mooryaan ah oo oo waxaa as eh, hubaysan ahoo qof inay dilaan iyo loo adeegsanayo fid hadda wixii dadka dhex ooli jiray waxaa ku soo korortay dhagarta argagixisada taasna aan ilgaara ku hayno una foojignaano maanta kadibna yaysan naga faa'iidaysan gogoshaan waxyaabaha loo dadejiyey waxaa ka mid ah dagaalka lagula jira argagixisada waxaan ogaanay inay dhanka kale uga jiraan inay xagaldaaciyaan oo ay beelaha isku dhibaateeyaan deegaanada dowlad goboleedka galmudug qaarkood waxaa ka socda dagaal ka dhan ah maleeshiyada al-shabaab waxaana deegaanada qaarkood gaaray ciidamo kala duwan oo kuwa oo wada guluf colaadeed oo ka dhana al-shabaab cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
magaalada jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka soomaalida waxaa dhowaan ka furmi doona shirweynaha wadatashiga bulshada deegaanka kaasoo ay ka qaybgeli doonaan ergooyinka kala socda axsaabta siyaasadda ururada bulshada rayidka ah aqoon-yahanka odayaal dhaqameedka dowladda iyo qurbojoogta kuwaas oo kaas oo loogaga wada tashan doono mabaadi guud oo la isku raacsan yahay oo dan u ah bulshada deegaanka dr nuur cabdi guudle waxa uu ka mid yahay guddiga qabanqaabada shirweynahan waxaana uu wariyaha v o e da magaalada jigjiga maxamed cabdiraxmaan gaata uu uga waramay shirkani
waad mahadsan tahay su-aal muhiim waxa weeye shirkan ujeedadiisa ugu weyn waxa weeyaan eh, ummaddan halkan degan ee deegaankan degan weligood ma ayna helin shirweyne guud oo iyagu ay intay qabanqaabsadeen cid kalena aynan ka dambeynin danahooda inay kaga hadlaan hadda ka hor ma dhece marka en, shirkan ujeedadiisa ugu weyn waxa weeyaan in ay dadka isu yimaadaan cuqaashoodii odayaal dhaqameedkii culamo udiinkii aqoon-yahankii siyaasiyiintii eh, ban- eh, ururadii bulshada oo ay intay isu yimaadaan danta guud ay ka wada hadlaan Eh, ujeedada ugu weyn taas weeye waa markii koowaad ee shirkan markaasi deegaanku ka qabsoomayo shirweynadooda tashi oo shacabka deegaanka ah marka maxaad is leedahay xilligan uu kusoo beegmay ama uu kusoo beegay shirkan waxaa hadda kusoo beegay oo ma garanaysaa meeshan yaalla hadda waktigan hadda la joogo etoobiya waad ogtahay amase geeska africa oo dhanba isbedel badan baa ka socda waxyaaba badan oo hadda ka hor aan jiri jirin baa dhacaya marka dowladda etoobiya markii isbedelkii iyo hadda ay eh, uu dhacay ee dambe eh, waxaa is- waxaa eh, dowladdu dhiirigelisay dadku in ay wada hadlaan dadku in ay danahooda ka wada tashadaan dadku inay nabadgelyadooda sugtaan iyay dowladdu dhiirigelisay waktigan hadda la joogo marka gobol deegaankan etoobiya deegaankan soomaalida waxaa waa deegaanka hadda ugu nabdoon alxamdulilah rabbi alcaalamiin waa deegaan hadda u baahan in ay wadatashi la yimaadaan iyagu isku tashadaan inay la yimaadaan shirkan wuxuu ka dhici doonaa insha allahu tacaala magaalama magaala madaxda deegaanka jigjiga gaar ahaan hoolka weyn ee qarindhodaan ayuu ka dhici doonaa taariikhda uu dhici doonana waxa weeyaan afar iyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka bishan sebtember sabtida iyo xadda ay nagu soo socotaa insha allahu tacaala waa tahay doctor bal haddii aad noo sheegto muddadii aad shirkan soo wadeen qabanqaabadiisa iyo cidda iska leed fikirka runtii waxaanu qabanqaabadan shirkan aanu kusoo jirnay muddo dheer hal sano oo kaamil aha ayaanu shirkan qabanqaabadiisa wadnay waxaan bilownay bishii sebtember labadii kun iyo labaatan iyo kowdii ayaanu bilownay bishii sebtember haddana sebtember baan ku jiraa oo shirka la qabanaya afar iyo labaatanka shan iyo labaatanka dadka waday waa dad guddi ahaa oo cid walba ka kooban run ahaantii waxaan dhihi karaynaa dadku hadda bisayl bay kusoo dhawaadeen deegaanka marka baahidan inay jirto waa la wada dareensanaa siyaasiyiintu way dareensanaayeen odayaaldha qabeenka way dareensanaayeen aqoon-yahanku wuu dareensanaa culimmadu way dareensanayd laakiin qolo waliba si gaar ah ayay marka uga fikiraysay alxamdulilah rag baa istaagay oo ma garanaysa hawshan u istaagay anagu guddi baanu nahay afar iyo dhowr iyo labaatan aha ayaanu nahay dhowr iyo labaatankaas guddigaas way isu yimaadeen waana guddi ka kooban bulshada oo dhan siyaasiyiinta ururada oo baa ku jira ururka ma garanaysa ee wadanka hadda u taliya b b baa ku jira onlf baa ku jirta veb baa ku jira soomaali galbeed baa ku jirta afartaa ururoo siyaasi way ku jiraan oo ururadii kale ee rayadka ahaa ee bahwadaagta kale ahaa way ku jiraan aqoon-yahankii baa ku jira magar ururka dakaatirada ku jira waxaa ku jira ma garanaysaay culimadii iyo cuqaashii aa ku jira dumarkiibaa ku jira marka dad la ururiyey oo annaga dhexdanadu antaan iska ururinay qolo walbana aanu nidh nin soo dooro si ayna qolobana ayna udhihin waxbaa naga maqan amase wax kalaa meesha lagu hayaa gaar ahaan ururada siyaasadda urur walba isagaa ruux soo dirsaday ruuxaasaana iyaga matalhaya marka saasaanu ku wadnaa mabaadi baanu ururka ka soo saari doonaa shirkan dhowr iyo toban mabaadi ah oo aasaas ah oo dadku in ay ku heshiiyaan oo danta guud matalaysa dadku inay fahmaan inay iyagu dantooda ilaashadaan inay dan guud ka dhaxayso inay isu wada yimaadaan inay wax wada qabsadaan dhowr iyo tobanka bandi ayaa ayaanu qoray waxaan rajaynaynaa in laga doodo maalmahan soo shirku dhacahayo la iskuna garto la isku afgarto sidaasna la isku waafaqo nin wa nin wal ruux walibana uu ma garanaysaa u istaago sidii loo ilaashan lahaa oo ma garanaysaay aan u ilaashan lahayn ruux walibana mas-uul buu ka yahay waa tahay doctor waxaa tiri qoraal cad oo qodobo markaa looga doodi doono mabaadi guud baa jirta qodobadaas siyaa la rabaa in la hirgeliso waa su-aal aada muhiim u ah annaga qudhanada aad bay noo wareerisay oo runtii hadda waktigan la joogo annaga laftanadu ma ma rabno ma doonayno inaan dhahno qolo heblaa mas-uulka ah sababkay tahay dadkeenna waan ognahay way isyar khilaafsan yihiin fikirkooda way isyar duwan yahay marka waxaanu ku talagalnay shirkaasaanu ku iclaamin doonaa guurtada shirkaas waxaan ujeedaa ergada shirkaa isugu imaanaysa oo cid walba ka kooban ayaanu dhex dhigaynaa waxaana rabnaa inay cid waliba mas-uul ka noqoto yacni sababkay tahay hadda hadday qolo gaar ah gacanta ku dhigto haddii qoladaa gaarkaa hadhowto mas-uuliyaddii hadday gafto oo ay si kale ay ma garanaysaa u dhigto de waxa weeyaan khalad dhacay oo dadkao dhan ay wada xambaarsan yihiin buu noqonaya marka annaga ma doonayna inaan dhahno qolo heblaan u dhiibaynaa waxaanu doonaynaa ama urur hebel baan u dhiibaynaa ma doonayno waxaanu doonaynaa inaan bulshada soo dhex dhigno bulshadana ay mas-uul ka wada noqoto lahaanshana ay wada dareento cid allaale ciddii ku xadgudubta ama ka gaabisana lala wada xisaabtamo insha allahu tacaala saan doonayna saas weeye
kaasi waxa uu ahaa doctor nuur cabdi guudle oo ka mid ah aqoon-yahanka qabanqaabinaya shirweyneha lagu waday inuu ka dhaco magaalada jigjiga waxaana u warramay waryaheena maxamed cabdiraxmaan gaata
kulankan oo ay soo qabanqaabisay iskuna soo dubarada laguna qabtay magaalada wajeer hay-adda haki africa ayaa waxaa lagu sheegay in la doonayo in waalidiinta iyo weliba ururada bulshada u dhaqdhaqaaqa inay ka
waa tahay dhegeystayaal warbixintaasi waa inoo soo socotaa waxaana ay ku saabsan tahay isbahaysiga aan iraahda ee waxay ku saabsantahay ururada bulshada deegaanka wajeer oo walaac ka muujinaya isticmaalka maandooriyaha ee dhalinyarada warbixintan waxaa inoo soo diray sida aad maqlayseen maxamed faarax shire waana tan iyadoo dhamaystir waa tahay dhegeystayaal waxaan idinkaga cudur daaranaynaa ciladaasi farsamo ee aada hadda markaasina soo gaartay haatanna aanu u wareegno dhinacaas iyo yemen warbixintaasi dib ayaan ugu soo laaban doonaa dowladda iyo qurbajoog raalli iga ahaada dhegeystayaal isbahaysiga taageerada dowladda caalamku uu aqoonsan yahay ee dalka yemen ayaa sheegay in kooxda xuutiyiintu oo aan ku qanacsanayn wadahadaladii u dambeeyey ee magaalada camaan ay sababeen guuldarada dadaaladii lagu doonayay in lagu sii daayo dhammaan maxaabiista dagaalka ee labada dhinac warbixintan waxaa qaahira kasoo diray waryaheena xuseen cusmaan saxnuuni
isbahaysiga taageera dowladda caalamka aqoonsan yahay ee dalka yemen ayaa sheegay in kooxda xuutiyiinta shiicada oo aan ku qanacsanayn wadahadaladii ugu dambeeyey ee magaalada camaan ay sababeen guuldarada dadaaladii lagu doonayay in lagu sii daayo dhammaan maxaabiista dagaalka ee labada dhinac afhayeenka isbahaysiga dowladaha sunniga ee carabta jenaraal turki almaaliki ayaa sheegay in xuutiyiinta ay mudnaanta siinayaan galka shidaalka iyaga oo dib u dhigaya feelasha maxaabiista iyo midda bani aadamnimada jenaraal almaaliki ayaa intaa ku daray in isbahaysigu xuutiyiinta u soo bandhigay in ay soo booqdaan maxaabiistooda balse aysan ka helin go-aan wax ku ool ah afhayeenka isbahaysiga dowladaha sunniga oo ay horkacayso dowladda sacuudi arabiya ee taageera dowladda yemen ayaa xaqiijiyey in isbahaysigooda uu wado dadaalo aan kala joogsi lahayn oo wax looga qabanayo ismaandhaafka xuutiyiinta si loo sii daayo dhammaan maxaabiista si ay ula midoobaan qoysaskooda wadaxaajoodka u dhexeeya labada dhinac ee magaalada camaan ee dalka jordan ayaa ujeeddadiisu uu yahay in la dhammaystiro liiska maxaabiista iyo sidii loo sii dayn lahaa dhammaan maxaabiistaasi kulamadan ayaa looga hadlay isdhaafsiga liisaska magacyada ilaa iyo laba kun oo maxaabiis ah oo ay ku jiraan lix boqol oo maxaabiis xuutiyiin ah oo ku jira gacanta dowladda sharciga ee dalka yemen iyo kun iyo laba boqol oo maxaabiis ah oo ay gacanta ku hayaan maleeshiyada shiicada xuutiyiinta taasoo hordhac u ah sidii loo sii dayn lahaa guud ahaan maxaabiistaasi sidoo kale waxaa jira maxaabiis kale oo aan la haynin magacyadooda oo aan la xaqiijin ilaa iyo iminka taasoo baaris ay ku wadaan gudiyada baarista ee maxaabiista dhaqangelinta heshiiskani ayaa ka soo baxay wadahadaladii dalka swiden uu ku dhex maray xuutiyiinta iyo dowladda yemen inkastoo ay soo food saartay caqabado badan ka gadaal markii xuutiyiinta ay inkireen kumanaan maxaabiis ah arrimahan ayaa imaanaya xilli qaramada midoobay iyo dowladaha reer galbeedka dadaal badan ay ku bixinayaan sidii loo qaboojin lahaa qalalaasaha ka alowsan dalkaasi yemen si loo yareeyo dhibaatada macluusha ee ka jirta waddankaasi tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya dowladda yemen oo ay taageerayaan dowladaha sunniga ee carabta ahi iyo kooxda xuutiyiinta shiicada oo taageero weyn ka haysata dowladda iiraan sannaddii labada kun iyo shan iyo tobankii waxaa dalkaasi ku geeriyooday kumanaan qof islamarkaasina waxaa ku barakacay malaayiin qof oo reer yeman ah xuseen saxnuuni v o a qaahira
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay xuseen cismaan saxnuuni haatan aan dib ugu laabano warbixintii wajeer ururada bulshada deegaanka wajeer ayaa walaac ka muujinaya isticmaalka maanduuriyaha ee dhallinyarada arrintan ayaa loo sababeynaya shaqo la-aanta warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaheena maxamed faarax shire
kulankan ooy soo qabanqaabisay iskuna soo dubarada laguna qabtay magaalada wajeer hay-adda haki africa ayaa waxaa lagu sheegay in la doonayo in waalidiinta iyo weliba ururada bulshada u dhaqdhaqaaqa inay ka naqaashaan xaaladda muqaadaraadka ee countigaasi wajeer ay ku soo badanayo waxaa waye xaliimo cabdulaahi maanta waxaan la joognay haki africa xariidal dhaha waxaan ka hadlaynay ilmaha wajeer horta ilmaha wajeer haddaan dhahna waalidka qayba iska leeya ilmaha waxay wahlaabaan maadaama cunugaa adag aad brimary geys oo secondary geys oo university geys ciddan aad isku dhex fadhiy dhibkeedaay leedahay waxaa waaye shaqaa la qoraa leh cunugaada digriyaad haystaa si fiican usoo baasi secondary si fiican ugu baasi laakiin imaka ilaa shaqaa la qoraa shaqada waxaa leehay gorfaada ay rabtaa cunugii wax kasta haystay lama qoraay ku dhiima inaad haystaa la qoraa waxaa la dhahay security la qoraa sukuurta markii la qoraa ninka lacag haysaa la qoraa ninka kale lama qoraay maadaama annaga maanta aan drugs ka hadalnay drugs horta ilmaha maxaa u keenaa waxaa u keenaa waxaa waaye ilmihii waxaa waaye cidda iska dhex fadhiyaan tiradii ugu faraha badneed ee dhallinyaraa oo shaqala-aanaya countigaasi wajeer haatan ku sugan badankoodna waxaa la aaminsan yahay in muqaadaraadka ay barateen qaadka iyo weliba daroogada kalena ay u sii sahlashay taafi cabdulaahi waxaan ka mid yahay maarata c s oska muqaadaraadka sidaad ogtihiinba wajeer fara kullu ku hayaa dhalinyaradii shaqalaan markay noqdaanba muqaadaraadkii bangigii iyo wixii la dhuuqaayay iyo wixii unbay ku mashquulayeen markaan waxaan rabnaa waalidiinta ilmahooda markay cidda joogaan ha ogaadeena waxay ku mashquulsan yihiin markaan waxaan ku boorinaa waalidiinta inay ilmaha ay u dardaarmaan si fiican oo sife ay muqadaraadka iskaaga dhaafaan wajeer county farar kulul uu ku hayaa dadweynaha waxaan ka rajaynaynaa inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka si muqaadaraadkan looga ciribtari lahay wajeer county hay-adaha kale ee bulshada ka shaqeeya ayaa dhammaantood waxay hayeen kuwo qayb ka qaadanay aragtidoodana ka dhiibanaya waxayna ka hadleen in xaaladda haatan ka jirta countigaasi wajeer ay sabab u tahay dhallinyaradoo shaqo la-aana halka qaarkoodna ay yihiin kuwa aan loo haynin marka ay dugsiyada hoose dhexe ama sare ay ka soo baxaan gooba ay waxbarashoodu ku sii wadan karaan waa haddii taxaamaadka dugsiyada sare ay qayb hoose keenaane ana marka maanta waxaan u xilsaarnay ama waxaan represent garinay youth group oo loo yaqaano wajiyaha one youth association marka maanta drugs aan ka hadalnay drugs waxaa la dhahay waxa keena youthka oo iska ah maxaa la dhahaa ilmihii dhalinyarada oo iska ah maxaa la shaqaalaan ama iska ah idol taasna waxaa keenaysa ilmihii iskuulka soo baxayin maybe ilmaha markay iskuulka soo baxaan wax program u haya ma laha sulan program in loo hagaajiyey waaye parent ilmaha inay ilmaha waalidiintooda inay inay inay inay niijiyaan ma aha discouragement ku sameeyaan ma aha waalidiinta waxaa looga baahay naftinkooda in ilmaha ay ay siiyaan encouragement cunug waxaa arki d plus u keena marka cunug garid noocaas muhu keena waxaa waxaa looga baahan yahay in maxaa waxaa lahay parentka ilmaha ay wadaan ay geeyaan tivet meel laha jirta ama polytechnics ay aqaantidba ilmaha in la geeye waaye si ay u soo bartaan koosas fiicana jiraan oo qaarkood waxay aaminsan yihiin in haatan la gaaray xilliga dowladda countiga wajeer iyo dowladda dhexe ay iska kaashan lahayd sidii loo heli lahaa xarumo waaweyn oo shaqo abuur loogu sameeyay dhallinyarada haatan maankooda uu sii doorsoomayo ayagoo culayska ugu faraha badanna waalidiintu ay saarayaan maamulada countiyadaasi si lagu barta cunug waxaad noqon karaa sidii guryaha loo dhisoad baran karaa sidii maarata sariir loo sameeyaad baran karaa sidii sharqaan loo talas baran karaa adiga cunugaadii haddii aadba ku dardaarminin inaad haddii aad iskuul ka dhaca aad meelahaas aada oo sidaad wax uga soo barto oo isku shaqaysta waxaa u malaynaya dhibka weyn waxay ka imaada waalidiinta waalidiinta waalidiinta saddex jeer ayaan ku celcelinaa waalidiinta haddaan nahnay ilmaha maaragtay magays iyagoo soddon jir aan cidaha ku biilayna inaan iska dhaafnaa faacan oo cunuga gacmihiisa asku ciilbaxa masaid cumar waa gabadha u xil saaran countiga wajeer hay-adda haki africa ee barnaamijkani soo qabanqaabisay waxayna ka warramaysaa su-aalihii iyo weliba xogtii ay isdhaafsadeen ururada bulshada u shaqeeya culimaudiinka iyo waxgaradka kauntigaasi wajeer Um, mkutano huu umeweza kuibua maswala mengi sana, mojawapo likiwa ni maswala ya kuwa kuna a lot of drugs ambazo zinaendelea kusambaa katika maeneo haya.
su-aalaha ugu badan ee aan isweydiinayna waxay ahayd en, in uu ku soo badanayo kauntiga wajeer muqaadaraadka dhallinyartu ay yihiin kuwo aada u shaqa la-aan ah marka waalidiinta iyo weliba culummada iyo dadka hay-adaha kala duwan u shaqeeya halkan aan isugu keennay waxaan darsaynay sababaha ma kadibna waxaan soo saaraynay in la helo mashruuc isku dhaf ah oo hay-adaha dhammaan iyo weliba dowladda ay ka wada shaqayn karaan in dhallinyaradaasi shaqa abuur loogu helo ama ay u noqoto mid looga hortago muqaadaraadka dowladda ayaa sidoo kale usoo bandhignay in ay habboon tahay in muqaadaraadka ay waalidiinta iyo weliba waxgaradka sheegayaan in ay kusoo qulqulayso magaalada wajeer ee wax badan laga qabto inta badan dhallinyarata kauntiga wajeer gaarisa iyo mandheerane badankood waxay ka wada saman yihiin shaqa la-aanta muqaadaraadka ugu horeeya qaadkuna waxay aaminsan yihiin inay ku bedelan karaan shaqa la-aanta maxamed faarax shire v o a garisa
haatan dhinacii heesaha haddii aan aadano waxaan idiin soo qabannay heestan ay ku wada luqeynayaan fanaaniinta cawaale aadan iyo amine afriik heestaasi ayaa dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddeenii subaxnimo tan iyo inta aan hawada dib dambe ugu kulmi doonno maanta saacadda afrikada bari marka ay tahay kowda iyo barka duhurnimo haddii rabbi raalle ka noqdo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo